xagga amniga waxaa jira howlgallo badan iyo wareegyo badan oo habeenkii magaalada kismaayo lagu sameeyo iyo jagboontiyo badan oo magaalada oo gudaha meelaha laga soo gela yaalla iyo howlgallo badan oo magaalada gudaheeda ah habeenkii iyo maalintii taas oo lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada kismaayo insha allahu tacaala sida ay dad badan la socdaan ama dadka reer kismaayo ay arkeen ama ay ogyihiin haddii la gaaro fiidkii halka saac wixii ka dambeeya waxaa socda roondooyin oo jagboontiyada taagan oo isgoysyada taagan oo meel kasta iyo xaafad kasta taagan ee ka shaqaynaya amniga waxaa kaloo jira guddi amni oo habeenkii oo saraakiil ah oo haweenkii shaqeeya oo wareega magaaladao dhan ku wareega oo ciidamada kormeera subaxdiina insha allahu tacaala markii ay howlgalkooda soo dhammaystaanna subaxdiina guddiga amniga qaranka ee heer state ee warbixin siiya ee ay ku wada kulmaan warbixintii habeenkii ay soo qabteen wixii habeenkii soo arkeen ay ka sheekaystaan insha allahu tacaala ammaanka guud sidaas waaye bulshada reer kismaayona aad iyo aad ayaa ammaanka noogala shaqeeyaan dadweynaha xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo marka guud ahaan ammaanka magaalada kismaayo aad buu u fiican yahay insha allahu tacaala gudoomiye waxaad sheegtay gudoomiye ku-xigeen in ammaanka magaalada guud ahaan uu fiican yahay haddana afartan iyo sideedii saac aynu soo dhaafnay waxaa magaalada ka dhacay dilal iyo sidoo kale qarxyaa ka dhacay marka see amniga magaalada aad ku xaqiijisan wanaagsan iyadoo arrimahaas oo dhan ay dhaceen waxaas adduunkaoo dhan ay ka dhacaan wax jiro waaye meelaha ugu amni badan ee adduunka waxyaaba noocaas oo kale ka dhacaan waa dhif iyo naadir markay dhacaan waa la daba joogayo waa la soo qabtaayo wixii la soo qabtana insha allahu tacaala waxaa la soo saari doonaa maxkamad oo waa xiran yihiin inta kalena waa lagu raad joogaa waxyaabaha iska dhacdhaca guud ahaan soomaaliya ayaan la midnahay gaar ahaan laakiin annagu soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inaan magaalada kismaayo ka maamul goboleed jubbaland aan ahaan inaan aad iyo aad xagga amniga ugu fiicanahaad moodaa waa naadir mar iyo dhif wax dhaca waxaasoo dhan adduunkay waxaas ka jiraan waxaasna wax oo hadda ammaanka hadda khalkhalgeliya ama ammaanka wax looga dhimaya ma aha waanu ku raad joognaa wax alla wixin aragnana waa la soo qabtaa insha allahu xabsiyadaa la geeyaa kadibna maxkamadaa jira oo la soo saaraa marka waxaas wax sidaa hadda loo buunbuuniyo ama wax saa weyn ma aha insha allahu tacaala
bilihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo waxaa ku soo kordhay qaraxyadan guryaha daaqadaha loogu xiraayo baabuurta lagu dhejinaayo ilaa iyo hadda hay-adaha amniga wax ay soo qabteen maadaama guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga ee maamulka degmada kismaayo aad tahay waa jiraan waxaas oo daaqadaha lagu dhejiyey oo mar iyo laba ah waana la soo qabtay inta badan xabsiyada ayaynu ku jiraan insha allahu tacaala waxaan la horkeeni doonaa cadaaladda insha allahu tacaala maxkamadaha la horkeeni doonaa cadaaladdan lagu marsiin doonaa waxaasna wax weyn ma aha waa sanadkii ama labadii sano hal mar wax dhaca guud ahaan soomaaliya wax ka dhacaad arkaysaan iyo adduunka intiisa kale marka waxaas wax weyn ma aha insha allahu tacaala wixii dhacayna waa la soo qabtay qaarna waa lagu raadjoogaa qaarna waa la soo qabtay xabsiyada yaalin insha allahu tacaala maxkamadan la soo taagi doonaa waa tahay marka taa laga tago guddoomiye ku-xigeen waxaa jirto howlgallo ciidamadu ay sameeyaan ilaa iyo haddana ma aragno shakhsiyaad lagu soo qabto howlgalladaasi ama hadday ahaan lahayn dadkii dilka geystay shalay u dambaysay nin baa magaalada lagu dilay marka ma la soo qabta dadkaasoo kale maxaadse ka yeelaysaa dadka waa la raadiya waana la soo qabtaa howlgalladaas waa jiraan waana la soo qabtaa marnaka dhankaasoo kale waa dhanaca amniga waaye wixii amni ahna insha allahu tacaala wixii la soo qabtana waxaa la geeyaa xabsiyada xabsiyada markii la geeyay ee howlahooda iyo barsooskoodii la dhammeeyana maxkamad ayaa la soo saari doona insha allahu tacaala howlaha amnigana insha allahu tacaala dadweynaha sida guud dhammaantood dadweynahoo dhan in loo soo bandhigo ama loo sheeg sheegma ahe qolooyinkii shaqada ku lahayd ayaa hawshaa faraha kula jirta oona hawshaa wax ka qabanaysa oona wadda qaraxyadan iyo dhibaatooyinka magaalada ka dhacaya yaa ka mas-uula isleedahay
qolooyinkan kolleyba nabaddiidka ayaa ka mas-uula qaraxyada dhaca insha allahu tacaala kolleyba soomaaliya o dhan waxaasoo dhanna ka dhacaan marka insha allahu waxaasna waa iska dhammaan doonaa insha allahu tacaala ugu dambayntii marka kismaayo oo berigii hore amnigeeda la isku halayn jiray hadda ma isleedahay amnigeedu wuu xumaaday maya ma islihi maya ma islihi amnigeeda waa xumaaday malihi amnigeedu waa fiican yahay boqolkiiba boqol waad aragtaan magaalada waa habeenkii o dhanna la socdaa maqaayadaha furan biibatooyinka waa la cawiyaa gawaarida socota ma islihi amnigeedu waa xumaaday amnigeedu aad iyo aad uu fiican yahay waa sidiisii iyo si kasii fiican weliba